إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhurnimo idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana maanta waxaa ka mid ah ciidamada ugandha ayaa duqaymo qaar dhulka laga soo ridayey qaarna diyaarada kor ay ka soo ridayeen waxay ku garaaceen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo dadka deegaanka qaarkoodna ay ku geeriyoodeen madaxweynaha yuganda ayaa markii ugu horraysay waxauu ka hadlay weerarkii buulamareer asigoo qiray in ciidamadiisa cagta la mariyey qaar ka mid ah culammada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay soo dhoweeyeen weerarkii lagu laayey ciidamada uganda ee ku sugnaa magaalada buulamareer weerar lagu dilay askar etoobiyaan ah ayaa ka dhacay yeed oo ka tirsan gobolka bakool basaasiin u shaqaynayey dowladda maraykanka iyo maamulada jubbaland iyo dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu toogtay fagaaro ku yaalla magaalada buucale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bogaadiyey guutada istishhaadiyiinta taa oo door weyn ka qaadatay dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo maamulada la safan kulamo lagu bogaadinayey weerarkii weynaa ee ka dhacay magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu qabtay jubbooyinka iyo shabeellaha hoose intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegsayaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada ugandha ayaa duqaymo qaarkood dhulka laga soo ridayey qaarna diyaarado ay kor ka soo ridayeen waxay ku garaaceen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo dadka deegaanka qaarkood ay ku geeriyoodeen cabdisamad cabdulaahi ayaa arrimaha la socday oo warkan inoo haya magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose maanta ciidamada shisheeye ee kasoo duulay dalka uganda waxay ka geysteen duqayn ay ku waxyeeleeyeen dad rayid ah oo ka mid ah dadka degan magaalada buulamareer duqaynta oo ay ka soo tuureen deegaanka golweyn oo ka mida meelaha u dhow magaalada buulamareer ayaa waxay ku dhacday guryo isku dhow oo ku yaalay bartanka magaalada waxaana halkaasi ka dhashay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah tiro dad ah ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen dadka halkaasi ku dhintay waxaa ku jira maano xuseen maxamed cabdulle iyo wiilkeeda oo lagu magacaabo axmed cabdi xuseen qaar ka mid a ehelada ay wax soo gaartay ayaa inoo suuro gashay inaan khadka taleefonka kula xiriirno si aan macluumaad badan uga helno duqayntii saakay halkaas ka geysteen ciidamada shisheeye aabba wiilkiisa oo curyaan ah iyo gabar uu dhalay oo ay ku dhaawacmeen duqayntaas ayaa iiga waramay dhibaatada soo gaartay alo waa kulay wiilii gabar ah iga dhaawacmeen oo cilidkeeda curyaan ah iyo gabar ah iga dhaawacantay ciligaas curyanta ilmadaas iga xanuunsanaabis alxamdulilah ilaah maadle waxa waaye hadda dhaawaca adiga gabadha ay igu daran mudal haa wiil curyaan ah iyo gabar ayaa kaa dhaawac lugta ma dhaawacantay garabkan waa adiga waa waxoogo bir ka galay waana alxamdulilah hadda waa la dayay adiga hadda kaas wiilkana madaxa madaxa bir ka galay waa laga bixiyey ma garat haa gurmud degdega u baahanay walaalo gurmud degdega u baahanahay taasaa jirta walaalo taasaa ugow haa muslimiinta ka rabaa muslimiinta allah ilaah muslimiinta ka rabaa ma garat muslimiinta inay soo caawiyaan walaalo muslimiinta ka rabaa ma garat sidoo kale nin ehelkiisa ay dhibaatada qayb ka soo gaartay islamarkaana ku sugan qabrigii lagu aasayay dadkaas ayaa inooga waramaya
aniga waxaan joogaa farxaana meel la yidhaaho lagu duugaa maydkaas haye maxaa maydku muxuu yahay maydku waxaa waaye hadda aan kor joognaaho wiil labaatan jira iyo hooyadii haye dadkaasaan kor joognaa dadka maydkaasaan kor joognaa hadda godadkaan godka meesha laga qoda ayaan joognaa inaan macnaha aan duugnaa rabnaa insha allah magaalada buulamareeray ku dhinteen saakay alasay ayagoo gurgooda joogaa madaafiicu ku soo dhacday madaafiicdaasaa asiibtay madaafiicdaasaa asiibtay dadkaas yaa duqeeyey
kolna waxaa waaye golweyn aa laga soo duqeeyey golweynaa laga soo duqeeyey nimankan oo oo gaaladaahoo gulwan joogaa madaafiic soo riday magaaladayna kolna baabi'iday magaaladay baabi'iday gabar kale ayaduna waxaa loo qaaday shalaambood dhexay ku dhimatay ayaduna saas waaye
golweynta duqaynta laga soo tuuray ma waxa ku sugan ciidamada uganda ciidamada uganda jooga ciidamada uganda jooga ayuu kaa duqeeyey si arxan daraa si arxan dara ahayd magaalada ayukoon meelna fiirinay isaga tuureen madaafiic badanaa ku dhacday duqayntan cadowtooyada ku dheehan tahay waxay sidoo kale sababtay in qaar ka mid ah dadka magaalada buulamareer ay ka barakacaan waxaan ahaa dadkii buulamareer madaafiicii saaka nagula garaacaxoogooda haye waxaan ahaa dad musaafir oo qax haye magaalada waan kusugannahay magaalada buulamareer aad kasii barakaceena yaa idin barakicinaya gaalada yaa madaafiica soo tuuraysa oo amisaanka joogta golweyn haye waxay soo tuuraysaa madaafiic haye halkee hadda doonaysaan inaa u barakacdaan marka dadka jeerow iyo meelaasi u barakacaa meelasaas aan ugu siisaan jeerow iyo meelaha walaayada ay joogto aniga waa waa qaxnay maasha allah niyo maraafi wax kale nagu soo ubi iyo wax kale nagu soo garaac ogaa kuwan gaalada ee wixii gaalada raacan naga garaac duqayntan cadowtooye oo ciidamada shishe ay ka geysteen magaalada buulamareer ayaan ahayn tii ugu horeysay dhowr mar oo hore sidaanoo kale waxay u duqeeyeen dadka beeraleyda ah ee u dhow magaalada waxayna tani imaanaysa ka gadaal markii halkaasi yugandheeska looga laayay in ka badan boqol iyo soddon iyo toddoba xubnood oo isugu jira saraakiil iyo askar madaxweynaha uganda ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlayay weerarkii buulamareer asiga oo qiray in ciidamadiisa cagta la mariyey xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa markii ugu horreysay ka hadlay weerarkii cagta lagu mariyey ciidankiisii haystay degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose kadib muddo laba maalmood ah oo uu ka aamusnaa dhacdadaas aadka u weyn ayaa wuxuu qoray in ciidamadiisii loo awood sheegtay islamarkaana la burburiyey xeradii ay ku sugnaayeen ma uusan faahfaahin museveni inta uu la egyahay khasaaraha dhimasho sidoo kalena ma uusan soo hadal qaadin maxaabiista dagaal ee laga qabtay laakiin wuxuu mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhacay dusha kaga tuuray askartiisa hadalkan oo uu soo dhigay twitterka ayuu ku dhaliilay askartiisa oo uu ku eedeeyey inay qalqaleen markii lasoo weeraray taasina ay fursad siisay sida uu hadalka u dhigay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen kuwo aad u badan askartii halkaas ku sugnaad qaarkood ma aysan soonbandhigin waxqabadkii laga filayey waxayna ku dhaceen argagax taas waxay keentay inay ishabeeyaan al-shabaab ayaana ka faa'iidaystay ayuu yidhi museveni warkan ayaa ku soo aaday hay-adoo bulshada reer uganda uu gaaray qabarka rasmiga ah ee dagaalka sidoo kalena ay indhahooda ku arkeen meydadka wiilashooda iyo kuwa maxaabiis ahaanta looga qabtay waana sababta keentay inuu laba maalmood kadib ka hadlo arrintan museveni shacabkiisa welwelsan ayaa waxa uu niyadda ugu dhisay hadallo uu ku muujinayo in ujeeddada ay soomaaliya u aadeen ciidankiisu ay tahay inay wax dilaan ama la dilo wuxuu meesha ka saaray eedaha uga imaanaya siyaasiyiinta dalkiisa ee ah in ciidankooda u dhimanayaan lacago yaryar oo ay bixiyaan qaramada midoobay reer yurub iyo maraykanka howlgalka soomaaliya iyo masraxyada kale waa howlgallo dagaal ee ma aan howlo samafal oo aad ku heli karto gunnooyinka qaramada midoobay ayuu yidhi isagoo markaas si duurxolo dadkiisa ugu sheegaya in ciidanka u b d f ay soomaaliya ugu dhimanayaan qadiyad iyo mabaadii madaxweynaha uganda ayaa mar walba oo ciidankiisa lagu laayo waddanka soomaaliya waxa uu isku dayaa inuu marmarsiiye u raadiyo sannadkii laba kun shan iyo tobankii weerarkii lagu soo afjaray askartiisii ku sugnaad jannaale wuxuu ugu qiildayey inay hurdayeen markii lasoo weeraray iyadoo la ogyahay in askarta shisheeye aan loo keenin inay ku hurdaan soomaaliya qaar ka mid ah culammada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa soo dhoweeyey weerarkii lagu laayey ciidamada uganda ee ku sugnaa magaalada buulamareer maxamed ciise ayaa warkan inoo haya dagaalkii dhowaan lagu laayay ciidamada uganda ee ku sugnaa deegaanka buulamareer ayaa waxaa si aad ah u soo dhoweeyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan culimmada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya iyagoo si aad ah u bogaadiyey islamarkaana soo dhoweeyey ciidamadii uganda ee duulaanka ku joogay dalka ee lagu laayay buulamareer tahniyeynta iyo bogaadinta weerarkaasi waxaa ka mid ah culimmada ka hadashay sheekh mukhtaar abu muslim dagaal wuxuu ahaa malxama gaaladu magaalada buulamareer waxay haysteen muddo ku dhow toban sano ummaddii ay dul taagnaayeen ay dusha uga fadhiyeen ay gumaysanayeen way tacdiibiyeen tacdiibka jismiga ah waxa uga daran tacdiibka macnawiga ah oo ay ummadda ku hayeen kufsiga dhaca boobka handadaada dullaynta iyo khudlaanka ay ku samaynayeen iyo ummaddiiyo xorriyaddii ay ka qaadeen ghaswadaasi allah subxaanah wa tacaala mujaahidiintu allah bay u tala saarteen ducadii mujtamac muslimka ay duceeyeen ilaahay ilaahay gaalada jebiyo tiibaa meesha ilaahay ka aqbalay bilowgeediibaa bilaabatay hasiimadeediina shalay way dhacday sidoo kale wuxuu hambaliyeeyey ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay dagaalkaasi waxaan rabaa tahni'a ha- iyo hambalyo inaan halkan uga diro guud ahaan muslimiinta gaar ahaan mujaahidiintii usuudu tawxiid libaaxyada tawxiidka ahaa saxaabadii wadadooda matalayey wadadoodiina ku socday nooleeyey dhiiggoodii ku nooleeyey goobtaasi dhiiggoodii ku daadiyey ilaahay subxaana wa tacaala ay si ugu dhowaadaan ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna way dagaalameen gaaladii way jebiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u rajaynaynaa mujaahidiintaasi janno inuu ilaahay ugu abaalmaryo intooda shahiidayna shahaadadooda allah ka aqbalo intooda dhaawacantayna dhaawacadooda allah bogsiiyo intooda weli taaganna ilaahay subxaana wa tacaala thabaat allah siiyo intaas kadib wuxuu bogaadiyey iclaamka mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan mu'asasada alkataa'ib iclaamka guud ahaan gaar ahaan alkataa'ib wiilashoodii oo naftoodii ilaahay ka gatay meesha ragga ay aakaha qoriga ku hayaan safka hore ay kaameradooda haystaan oo ay ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayaan xogta dhabta ah meesha ka jirta inay muslimiinta caalamka oo dhan ay u soo gudbiyaan macalgaalada shalay afkii baa juuqdii gabay ilaan wax kastoy gaalada iyo murtadiintu ay sheegaan idaacaadkooda telefishinadooda internetka wax weeyaan mujaahidiintii baa goobjoog ah soo bandhigaya shalay way hadli waayeen hadal oo dhan waa ka soo bixi waaye ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan uma waxaa ku mahadsan ragga wiilasha safka hore taagan xogtaas si xaqiiqa ah u soo gudbinaya falilaahi alxamdu saameyn iyo hadalhayn ayaa ka dhalatay ciidamadii uganda ee lagu laayay buulamareer iyadoona dadka ay siyaabo kala duwan ugu falceliyeen weerar lagu dilay askar etoobiyaan ah ayaa waxa uu ka dhacay yeed oo ka tirsan gobolka bakool qarax shalay xarakada shabaab ulmujaahidiin ay la beegsatay xerada ciidamada etoobiya ee yeed ku taal ayaa waxaa la xaqiijiyey in ugu yaraanta afar askari oo etoobiyaan ay ku nafwaayeen sidoo kale xogtu waxa ay sheegaysaa in dhaawacu intaa uu ka badan yahay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ciidamada etoobiyaanka ah lala beegsaday ee dhimashada iyo dhaawaca sababay etoobiyaanka ayaa goobta qaraxu ka dhacay waxay ka dadaamiyeen midadkii iyo dhaawacyada saaxiibadood qaraxa ciidamada etoobiyaanka lala beegsaday ee geerida iyo dhaawaca sababay waxa uu ku soo aadayaa xilli cagta la mariyey xeradii ciidamada uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo iskala tirsan yihiin shisheeyaha soomaaliya ku soo duulay basaasin u shaqaynayay dowladaha maraykanka iyo maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu togtay fagaare ku yaala magaalada buucele ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka inta badan bulshada ku dhaqan magaalada buucele ee walaayada jubbooyinka ayaa xadir ku ah fagaare ku yaala magaaladaas oo shalay galab lagu toogtay shan jawaasiis oo u shaqaynaya maraykanka dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland jawaasiistan ayaa dhibaatooyin waxay ka gesteen walaayaadka islaamiga ah mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fagaaraha waxa uu ka akhriyey magacyada jawaasiista iyo mid weliba shaqooyinka uu qabtay ninka ugu horreeya waa cabdiraxmaan tifow cabdiraxmaan oo sanqool loo yaqaano balqaadigu ha inooga faalleeyo shaqada ninkaasi eedaysanaha koowaad cabdiraxmaan tifow cabdiraxmaan oo loo yaqaano cabdiraxmaan sanqool da'diisuna tahay lixdan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan tifow cabdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo bashiir maxamed yuusuf oo ka tirsan murtadiinta waana ka aqbalay wuxuu ii diray macluumaadka nin ka tirsan mujaahidiinta oo ku sugnaa cali farxaan waxaana u gudbiyey xogtiisa waxaana ka qaatay lacag yar oo afartan doolar ah sidoo kale waxaa mar kale shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo iidow digir oo joogay buulomareer waan ka aqbalay kadib wuxuu ii diray isla ninkii xogtiisa aan gudbiyey in aan macluumaadkiisa u soo gudbiyo waana u gudbiyey macluumaadkiisa anigoo hooshaas ku jira ayaa la ii soo qabtay cabdulaahi axmed maxamuud oo loo yaqaan shaadeel ayaa ka mid ahaa jawaasiista shala galab lagu toogtay buu'aale qaadiga ayaa waxa uu ka warramayaa shaqooyinka ninkani uu hayay eedaysanaha labaad cabdulaahi axmed maxamuud oo loo yaqaano shaadeel da'diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdulaahi axmed maxamuud wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanaa nabad sugidda dharcadda ee murtadiinta maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay niman aan qaraabo nahay ka tirsan bsta ku sugan xamar waana ka aqbalay intaa kadib waxaan qaatay tababar la iigu barayay qaabka shaqada kadibna waxaan ka shaqo bilaabay muqdisho muddo kadib waxaa la ii soo bandhigay inaan ka soo shaqeeyo walaayaadka ujeeddadaas ayaana u soo aaday halkan waxaana ku soo gambaday toobadkeennimo waxaan mar kale u gudbiyey bsta xogta nin ka tirsan mujaahidiinta sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaadka rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana la i qabtay aniga oo shaqadaas ku howlan guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa laba sanno iyo bilooyin mid ka mid a jawaasiista shal lagu toogtay buu aade wuxuu ka dambeeyey dilkii maraykanka uu u geystay allah shahaadadiisa ha ka aqbalay sheekh cabdulqaadir kumaandoos oo caan ku ahaa arrimaha samafalka iyo in dadka muslimiinta uu ku booriyo in diinta islaamka ay si rasmi ah ugu dhaqmaan magaca jaajooskaanu waa maxamed ibraahim colow oo loo yiqiin maxamed soomaali qaadiga ayaa waxa uu ka faallaynayaa shaqada uu qabtay jaajooskan eedaysanaha saddexaad maxamed ibraahim colow oo loo yaqaano maxamed soomaali da'diisuna tahay afartan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqayntii uu ku shahiiday sheekh cabduqaadir kumaandos sidaan u rajaynayno intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed ibraahim colow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista maraykanka maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay xasan cali xaaji waana ka aqbalay wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabaa sheekh cabduqaadir kumaandos xogtiisa waxaan u shaqaynaynaa maraykanka waa yahay ayaan ku idhi waxaan u sheegay sheekha inuu maqan yahay wuxuuna yidhi markuu yimaado xogtiisa keen waa yahay ayaan ku dhahay wuxuu i siiyey laba boqol oo doolar sheekha markuu maalmo maqnaa wuu imaaday kadib aniga iyo xasan cali xaaji ayaa meel wada fadhiisannay wuxuu igu dhahay sheekha inaan dilno ayaan rabnaa maraykanka ayaa lacag ka soo qaadnay kadib wuxuu ii dhiibay shariixo waxay ahayd maalin isniin ah markaan shareexadii ka qaaday wuxuu igu dhahay meeshii kuu fududaata dhig markaad dhigtana annaga ayaa hawsha qabsanayna waa yahay ayaan ku idhi waxaan u dhigay musqusha sidaa ayaana lagu duqeeyey waxaan ku qaatay lacag yar guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa labo ilaa saddex sanno jaajuuska afaraad waa siyaad maxamed kaahiye oo dhegaweyne loo yiqiin bal qaadigu ha inooga warramo shaqada ninkani uu hayay iyo wixii ugu hirgalay eedaysanaha afaraad siyaad maxamed kaahiye oo loo yaqaano dhagaweyne da'diisuna tahay afartan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka mid yahay shabakadii borow tukey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane siyaad maxamed kaahiye wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay markii hore labada kun iyo labaatanka bishii lixaad nin ka tirsan maamulka jubbaland laguna magacaabo cabdulaahi khaldaan waana ka aqbalay waxaana soo kala qaadanay inaan macluumaad ka keeno nin ka tirsan mujaahidiinta asagana uu soo diyaariyo shareexadii kadib waxaan aaday baar dheere halkaasna waxaa shaqo jaasuusnimo iigu soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta baar dheere ku sugan waana ka aqbalay waxaan ka soo qaatay inaan macluumaad oga keeno walaayada jubbooyinka mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo borow tukey waana la qaatay wuxuuna ila hadishiiyey nin adeerkiisa ah oo shaqada uga sarreeyo iyo nin ajnebi ah oo loo turjumayey wuxuuna ii keenay borow toddoba shariixo mid ka mid ah waxaa lagu duqeeyey idaacadda alfurqaan saakow lacagna waan ku qaatay jawaasiista shalgale bu'aari lagu dilay waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud colow oo la shaqaynayay maamulka jubbaland eedaysanaha shanaad maxamed maxamuud colow da'diisuna tahay konton iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland una gudban jiray macluumaadka mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed maxamuud colow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan la shaqaynayay maamulka jubbaland waxayna shaqadan igu soo gashay maalin ayaan waxaan dan u aaday afmadow waxaana halkaas kula kulmay niman ka tirsan ciidamada jubbaland waana wada qayilnay kadib waxay ii soo bandhigeen inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay waxayna iga codsadeen inaan u soo gudbiyo haddii aan arko ciidanka mujaahidiinta gaar ahaan kuwa ka gudba waraha dhoobley oo aan degganahay kadib maalin ayaa waxaan arkay una gudbiyey kow gaari weyn oo ciidan siday waxaana u gudbiyey taliyaha ciidanka afmadow ee jubbaland labo laba gaari oo yar yar ah oo ciidamo saarnaayeen waxaana hubsaday waddo ay ku leexdeen kadibna waan u gudbiyey saddex gaari xamuul ahaa oo ay ku daba jireen asagana waxaan u gudbiyey taargadiisa midabkiisa iyo meesha hadda uu maraayo waxaana u sheegay gaariga inuu alaab u sido wilaayada qaadigu wuxuu fagaaraha ka sheegay in nimankan ay ka ridoobeen diinta islaamka sida aawadeedna la tooganayo intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil oo xadurriddo ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آية كنتن إكوات سورة المائدة وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد هدنا حكم كأيام فلنا إن شاء الله kal qur ayaa waxaa israacay toogashada iyo takbiirta dadweynaha الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر horey walaayaadka islaamiga waxaa loogu dilay jawaasiis fara badan oo u shaqaynaya maraykanka iyo maamulada u daacadda ah kuwa oo shaqooyinka ay qabteen ay ka mid tahay in ay ka dambeeyeen dilo loo geystay dad muslimiin ah iyo dhibaatooyin kale oo maraykanka iyo xulfadiisu ay geysteen amiirka xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa bogaaday guutada istinshaadiyiinta taa oo door weyn ka qaadatay dagaalka ka dhankaha shisheeyaha iyo dhinacyada la safan maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya
amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda ayaa kelimadii uu dhowaan ka jeediyey shirka labaad ee bariga afrika ku bogaadiyey istishhaadiyiinta waxa uu muujiyey in doorka nafhorayaasha ee jihaadka uu yahay mid aad u weyn isagoona ku baaqay in loo duceeyo raggaasi naftooda u horaya diinta allaah waxaan runtii mudan in aan u ducayno walaalaha istishhaadiyiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga allah iyo muslimiinta lagu soo duulay waxay shafka u dhigteen duulaanka cadowga waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shareecada islaamka dhammaan allaha ka aqbalo shahaadadooda jannadiisana allaha ugu deeqo kuwa dhaawaca ah allaha noo caafiyo kuwa asrada oo gacanta cadowga ku jirna allaha noo soo daayo
sidoo kale amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey jihaadka ka socda mandiqada bariga afrika isagoona dadka muslimiinta ah fariin muhiim ah u diray waxaan nahay dad u taagan waxaa dunidu ugu qaalisan haddana qaalinimadeedu aan wax kala ka aragnay oon ku dhaqannay oon tajribaynay oon la noolaannay taas oo ah ku dhaqanka shareecada allah tabaaraka wa tacaala sidaa darteed waxaa marna laga suulaynin in aan jihaad ku jirno jihaad dafcin ah ha ahaado ama jihaad dalab ha ahaado mar haddii aynu dagaalkaa ku jirno ama inaan jihaad dalaba ku jirno annaga cadowga dalabno oon raadinno ama cadowga annaga nula soo hujuumo na soo wararo hor nagu noqdo annaga aan iska dafcinno labadaa midaan udhexaynaa soo ma fadhi kale nooma yaallo maantana qofka muslimka ah nimcada islaamnimada kadib waajib uu guto oo ka weyn salaada iyo jihaadka ma jiro sheekh axmed cumar abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xiritaankii shirka bariga afrika ka jeediyey kelimad muhiim ah oo taabanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada taasi oo uu ku soo bandhigayo shisheeyaha iyo admaacda ay ka leeyihiin soomaaliya kulamo lagu bogaadinayey weerarkii weynaa ee ka dhacay magaalada buulamareer ayaa waxaa lagu qabtay jubbooyinka iyo shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa warkan faahfaahinaya kulamadan oo lagu taageerayey macrakadii buulamareer ee lagu xasuuqay askar fara badan oo ugandhees ah ayaa ka kala dhacay magaalooyinka jamaame iyo kunyo barrow oo ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaa hadallo ka jeediyey culimo aqoon-yahano iyo waxgarada kuwaasoo dhammaantood bogaadiyey xasuuqa loo geystay ciidanka ugandha waxaan ku horeynaynaa kulanka ka dhacay kunyo barrow dadkii ka hadlayna waxaa ka mid ahaa sheekh faarax cali يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا يوحوا كحر شرد نصره وهو إن الله برقارنا كهريسة وأنا النبو كرم شيئنه جهاد كان كجرنه والنفي ما لا نهرنه والكهرين لو دماده لكن هدين لا إشافة لتأيو قفنا كهرة قفنا قرم dhibka wuu taagnaanayaa nasrigaas isku xigxigsaday ee ilaahay uu siinaya guulaha mujaahidiinta iyagoo yar oo tiradoodu yar tahay hubkoodu yar yahay waa ta'liif waaye ilaahay annagowna dumaya war jihaadku xaq weeyo anaa idin garab taagna soo galuna leey sidoo kale halkaasi waxaa laga tiriyey gabayo kala duwan
beenxumihii gaal waa kii soo diray aalcawada baaqu diraya boqorkii ku uumay iyo haddaan nabigii baal qaaday barteennii dhulkeennii haddaad ciidan badan keentay arratuur haddaad dhigatay ood ciidda qodanayso dayaarado cabaada iyo haddaad aadka sare duusho rabbigii carshiga sare maray aan cududda weyddiine carabkeennuna waa gaarayaa culumiya waayeene asagaa cibaadada amra aanu caabidkiis noqone caaboonayaashii iyo hadduu ciidan soo kiciyo caaboonayaashii iyo hadduu ciidan soo kiciyo cillallaawga waa beri haddaan ciidan kugu daydno carradiina ay kugu dunto oo gumucu ciireeyo cibaaday middaanu naga tahay iyo inan cisownaahe war shayddaankii aad caabudi jirteen xagu celi waayo
dhanka kale kulanka ka dhacay magaalada jamaame waxaa ka hadlay nuqabo kala duwan waxaana ka mid ah nabadoon maxamed cabdi duubay iyo nabadoon ibraahim shariif
allaahu akbar nimankaa gaalada ah muslimiinta halkaa ku noolaa buulomareer waxay ku sameeyeen wax haddaa inta lagu koobi kara maaha dhibaatada ay muslimiinta gaadhsiiyeen waa nimanka sameeyeen dad muslimiin ah oo beri ah oo waxba aanan hallaynin markii gaariga miino kala soo kacdo ama macnaha jidka mujaahidiinta ay ku soo dharbaaxaan ay soo kullaadaan dadka masaakiinta ee gaari intay kala degaan ay macnaha ay dilaan ee iskor saareen haddana miina ku xidheen horta nimanka waa nimankaas nimankaa marka saake ilaahay subxaana wa tacaala dadka mujaahidiinta ah ama muslimiinta guud ahaan ma iloobaan waxa loo geysto ma hadda labaad waxaa iskale mujaahidiinta oo u diyaargaroobay habeenii maalin u fikiray siday cadowga ilaahay u dhabarjari lahaayeen waana macnaha waan taageersannahay waana soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay raggii mujaahidiinta meesha galay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajir siiyo kiina dhaawacay dhaawiciisa allah bogsiiyo kan shahiida shahaadada allah ka aqbalo kulamada lagu bogaadinayo dagaalkii buulamareer ayaa ah kuwa isa soo taraya waxayna muujinaysaa sida bulshada soomaalidu ugu faraxsan yihiin xasuuqa ku dhacay ciidamada shisheeye ee uganda warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa